الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرى جبجبيسي waxau halkan sheekhu inooga gelayaa waxyaalihii burinayey markaa qaala naadimu raxima ullahu tacaala wuxu uhi mubtiluhu maa abطala alwudu'a mac tawahum ilmaayi bilaa shayin manac qabla ibtida silaati ama fiiha faman calayhi waajibun yaqdiiha abdil wa ila laa walaakin afdalu ibطaaluhaa kay bilwuduu'i tufcalu wuxu uhi sheekhu raxima ullahu tacaala mubطiluhu waxaa buriye gebagabaysigii maa abdala alwuduu'a weysada wixii buriyey maca tawahumilmaa'i biyo tuhunkood iyo inuu qofku markaa tuhmo oo uu markaa biyo helidood markaa wahmigiisa iyo qalbigiisa ay ku dhacdo lala qabo bilaa shay manaca iyadoo wax mancinayaana aanu jirin qabla ibtida salaati salaadda bilowgeeda ka hor amaa fiihaa salaadda dhexdeeda faman calayhi qofka uu korkiisa ahaaday waajibun famanka waajibun calayhi korkiisa waajib ku aday yaqdihaa yaqdihaa inuu qadeeyaa abdil buri gebagabaysigiisa iyo tayamumu iyo salaaddiisa ee wa ilaa haddii kale oo aanay markaa waajibka inuu soo qadeeyaa laa ha burinin walaakiin afdalu waxaa fadliga badan ibtaaluhaa in la buriyo kay tufcala si loogu sameeyo bilwuduu'i weyse si loogu sameeyo waxaa sheekhu raximah ullahu tacaala uu leeyahay gebagabaysiga waxa buriya wixii weysada buriyey ayaa gebagabaysigana burinayaa waayo gebagabaysigu dee beddelunbuu weysadii ka yahay axkaamtiisiina wuu qaadanayaa markaa wixii burinayey maysada ayuunbaa isagana burinaya waana masaa'ilkii markaa xagga hore inoogu soo sheegayee mujiibu lkhaariju min sabiilin hayri maniyin muujibi takhsiili waxaa markaa labada jid ka soo baxaa ee aan markaa mani ahayn caqligii oo taga isgaadhidda markaa jiri lab iyo dhadig aan isgeynoon waxna u kala dhaxaynini ay isgaadhaan iyo taabashada markaa xubinkii taranka calaa cashaa iyo faraha markaa lagu taabto iyo dabada intaa wareegsan taabashadeeda iyo dee sidii markaa imaamu nawowi doorayay hilibka geela cunitaankiisii iyo waxyaalaha weysee buriyey baa gebagabaysigana burinaya waxyaalihii uu la dheeraayuu markaa isagu dheeraadka la noqonayey ayuu haddaba inoo sheegay oo waxuu yidhi waxaa kaloo uu la dheeraad yahay oo burinaya biyo tawahumkood haddii qofku markaa biyo tuhmo oo uu markaa biyo isagoo markii horena u gebagabaystay biyo la'aan haddii uu biyuu tuhmuu is yidhaahdo yacnii sanqar buu maqlay ama yacnii dad buu markaa hadalkood maqlay dadkaasina dad markaa biyo ku maqnaa weeye ama weel iyo markaa waxbuu sanqadhiisa maqlay ama qasabadii iyo waxbaa sanqadhay markaasaa wuxuu is yidhi biyo ayaa meeshii jira haddii uu markaa biyahaa uu tuhmo ayadoo shay maanicahoo markaa biyaha haddii uu helo isticmaalkooda u diidayaana aanu jirin salaaddiina weli aanu gelin gebagabaysigiisaasi wuu burayaa biyo ayuu tuhmay wax maanicahoo u diidayaana ma jiro salaaddiina weli ma gelin oo bimacnaa ma bilaabinoo weli takbiiratulixraamkii kama faaruqin mar haddii ay sidaa tahay oo aanu weli salaaddii gelin wax biyaha markaa maanicaho ka mancinayaana aanay jirin dee waxay noqonaysaa dalabkii ayaa ku waajibayo falam tajiduuma ambiyaydaan helintii ayaan markaa xaqiiqoobin oo biyaha doonidoodii ayaa markaa waajib ku noqonaysaa maqsuudkiina weli ma gudagelin haddaba halkan uu leeyahay bilaa shayin manac haddii biyaha ha tuhmee laakiin uu la xidhiidhsan yahay shay maanica masalan oon aad u daran baa hayaa oo biyaha yar uu tuhunsan yahayba cabbid buu ugu baahan yahay amaba masalan dee biyo ha tuhmee maba bixi karayo ama cadowbuu ka baqanayaa ama bahal buu ka baqanayaayoo ma bixi karayo biyaha uu tuumayo uma tegi karayo haddii maanicaasi uu jirana gebagabaysigiisi ka buri maayo salaada bilowgeeda ka hor baanu nidhi hadduu salaaddii markaa gudagalo oo uu takbiiratulxaraamkii xidho markaa ku buri maayo gebagabaysigiisaasi tawahum iyo shaki iyo mala midnaba ku buri maayo halkanuu sheekhu leeyahay amaa fiihaa ayada waxa ay shuruuxda qaarkoodna ay u sharaxayaan hadalkana aad mooddaa inay halkaa hore ku xidhan tahay oo tuhunka salaada dhexdeeda dhaca inuu markaa halkan dambe kaga hadlayo sidaana ma aha qabla ibtida salaatu cani salaada ka hor intaanu bilaabin tuhunka waa burinaya hadduuse salaaddii gudagalo tawahum iyo shaki iyo danni midaba salaaddii burin maayo amaa fii haadani laakiin waxay noqonaysaa yaqiinsigii hubaashii oo waxay ka dhigan tahay wa in tayaqana alqudrata cala isticmaaliha fi salaa haddii uu yaqiinsado inuu awooday biyaha isticmaalkoodii oo biyaha helitaankoodii ayuu yaqiinsaday amaa in tayaqana wujuuda almaa'i fiiha fi salaa salaadda dhexdeeda waa markuu u tayaamumay biyo la'aan amaba xanuun buu u tayammumayoo dabeetana wuu bogsaday marka ay sidaa tahay ee biyo uu yaqiinsado helitaankood salaadda dhexdeeda waxaa qofkaa loo kala qaadayaa laba qaybood midna qabso guud ahaanba oo halkan iyo meel kalena waynagu soo noqon doontaaye shaaficiyadu waxay qabaan hadduu qofku ku gebagabaysto meel in biyo laga hela ay qaalib tahay biyo in laga waayana naadir ay tahay sida magaalooyinkaa iyo dhulalkaa la deggan yahay haddii uu qofku biyo ku waayo oo uu ku gebagabayso waa arrin naadirahoo intuu salaaddii tukado xurmatulwaqti uu tayammukaa ku tukado ayuu hadhowta soo celinayaa haddiise meeshan uu ku gebagabaysay ay tay meelaan biyo u qaalib ahayn oo masalan waa meel miyi ah iyo bahgooyo ah biyo ayuu dabeetana ka waayey wuu ku gebagabaystay salaaddaa uu ku tukaday dib u soo celin maayo oo faralkii saasoo kaga dhacayaa hortuu labadaa qabso iyada saa u hayso haddaba wuxuu leeyahay qofka salaaddii isagoo ku dhex jiraa hadduu biyihii helitaankoodii yaqiinsado qofkan haddii ay waajib ku ahayd salaadan inuu soo qalleeyaa faman calayhi waajibun yaqdiiha qofkan hadday waajib ku ahayd salaadan inuu soo qalleeyaa oo masalan wuxuu ku gebagabaystay meel biyo u qaaliba hoose magaalooyinka biyo in laga waayana ay naadirtay ayuu ku gebagabaystay kaa isaga abdil waa halkuu laydhoo tayamumkiisii waa burayaa salaaddiisina waa buraysaa le'anna wax faa'iidaahoo ku jirtaa ma jira salaad inuu sii wado hadhow uu soo celinayo qallaheedii dib ugu waajib yahay haddii kale oo salaadan qallaheedu aanu waajib ku ahayn oo qofkani wuxuu ku gebagabaystay meel biyola'aanta u qaaliba oo inta badan biyola'aan u qaaliba hoosea miyada iyo bahgooyooyinkaasoo kale ah taa isagaoo ku gebagabaystay ayuu salaadda dhexdeedii biyo yaqiinsaday inuu biyo helayo ayuu yaqiinsaday tayamumkiisii ma burayo waayo maqsuudkii iyo shaygii markaa loo jeeday oo salaaddii u gudagalay wax maanicahoosi jiritaankiisa u diidayaana ma jiro kaa markaa isaga gebagabaysigiisi ma burayo laakiin waxa wanaagsan buu leeyahay oo fadli badan inuu markaa buriyo oo uu salaaddii ka baxo si uu intuu u weysaysto weysaysigaa markaa ugu sameeyo salaaddii inuu jaro si uu weysoo deetana uu tukado inta uu markaa abyaaddan kaga hadlayaa waa intaasoo wuxuu udhi mubdiluhu waysada waxa buriyaa maa kii weeye abdalalwuduu'a waysada buri mubdiluhu tayamumka waxa buriya gebagabaysiga maa kii abdala alwuduu'a waysada buriyey maca tawahumilmaa'i biyo tuhunkood iyo markaa ismootiiskoodna lala qabo haddii uu markaa biyo tuumusira biyaad helaysaana ayadana gebagabaysigiisi wuu burayaa bilaa in shay-in manacay marka aan wax ka mancinayaa biyaha hadduu helo isticmaalkooda aanu jirin qabla ibtida salaati weliba salaadda bilowgeedana ka hor ay tahay haddiise salaada uu bilaabuu biyatuu mtayamkiisa ka jabi maayo amaa fiihaa salaada dhexdeeda amaa idaa tayaqana wujuuda almaa'i fiiha fi salaa hadduuse yaqiinsado salaadda isagoo ku dhex jiro oo xidhay biyo hadduu yaqiinsado bal waadegiye famanka waajibun calayhi waajib ugu yahay yaqdihaa yaqdiha inuu qadeeya qofkay waajib ku tahay oo wuxuu masalan ku gebagabaysay meel biyo u qaalib aho inta badan biyo laga hela naadira ay tay biyo in laga waayaa qofkan waxaa waajib ku ahayd salaaddaa inuu hadhow markuu biyo helo soo celiyo qofka markaa waajib ay ku tahay salaadanuu biyaha ku dhex yaqiinsaday kollayba inuu soo celiyaa ay waajib ku ahayd abtil buri haddaad ficila marka dhigto ama abtala yaqiinsigaasi wuu burinaya gebagabaysigiisa ama ubtila waa la buriyay gebagabaysiga wa ilaa haddii kale oo salaaddaa uu ku tukanayo gebagabaysigaa inuu soo qallayuu soo celiya aanay waajib ku ahayn oo waa qofkaa ku gebagabaystay meelaan biyo u qaaliba haylomiyi oo kale ah laa laa tubdilha buri ama laa tabdul buri mayso walaakiin afdal waxa fadli badan ibtaaluhaa in la buriyo ayaa fadli badanuu qofku jaro kay tufcalu kay tafcalo si loogu sameeyo bilwuduu'i wayse markaas si loogu sameeyo daraaddeed in la buriyo qofku jaro ayaa wanaagsan wariddatun gaalow tubdilu way burinaysaa gebagabaysigii la tawadii tawadigii iyo weysaysigii ma burinayso jadid cusboonaysii tayamuman gebagabaysi likulli fardin faral kasta gebagabaysi u cusboonaysii waxa sheekhu halkan uu kaga hadlayaa laba masalo mid weeyaane waa arrin mubdilaaddii gebagabaysiga ka miduu weysaa la dheeryahay taasi waxa weeye qofku isagoo gebagabaystay haddii uu ridoobo diinta ka baxo ficil iyo qowl iyo ictiqaad miduu ku ridoobo diinta ayuu cayay ilaahay buu cayay nebiga ayuu cayay malaa'igtuu cayay gebagabaysigiisa waa burayaa laakiin maydhiga iyo weysadu ma buraan oo waxaa la yidhi gebagabaysigani waa ibaaxa un bay yidhaahdeen iyo dee salaadan iyo arrimahan markaas salaadan midka waad ku bannaaysanayse ibaaxa iyo bannaysani ma jiray iyadoo ridda iyo gaalnima meesha ay soo gashay laakiin maydhashada iyo weysadu xadadkii ayay kor yeelayeenoo hadduu qofku isagoo weyse qaba ama jinaabadii ka maydhay uu ridoobo kadibna uu soo islaamo weysadiisi iyo maydhashadiisii wuu qabaa laakiin hadduu isagoo gebagabaystay arrimahaasi ku yimaadaan gebagabaystii waa ka bura markuu soo islaamo dib waa inuu gebagabaystaa taasi waa masalo halkan jadid tayamuman likulli fardin wuxuu ka wadaa arrinay markaa shaaficiyadu qabaanoo hal tayamum waxa lagu tukanayaa un faral keliya sunnayaasha intaad doonta aad ku tukan kartaa laakiin salaada salaadaha faralka hal mid ayuunbaa lagu tukadaa saa daraaddeed bay cusboonaysii gebagabaysi faral kasta waayo ilaahay baa yidhi daayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum markaa u kacdaan salaada wejiyaalkiina mayd akhirka wuxuu uhi fatayamamu haddii aa markaa biyo weydaan ama xanuunsanaysaan fatayamamu aayaddu waxay keenaysaa in loo dahaaro qaato salaad kasta inay markaa waajib tahay gebagabay haddaba xaggii weysada ayada sunnii baa tilmaamay in marka aad waajibka ay weysada kugu noqonaysa salaadda aad u kacayso waa markaad weyse la'dahay oo shanta salaadoodba inaad hal weyse ku dukan kartaa sunnuu caddeeye laakiin gebagabaysii waxay leeyihin isaga halkiisii ayuu ku hadhayoo isagu waa in salaad kasta isaga loo gebagabaysaa waxaa kaloo deliishanayaa xadiid bayhaqi warinaya isnaadkiisa saxiixa ibnu cumar uu ka warinayo wuxuu hi yatayamam likulli salaatin wain lam yuxdid salaad kasta wuu u gebagabaysanayaa walow yaanu xadadin oo weysadiiba aanay ka jabin asarkaas ayuu markaa u deliishadeen inkastoo yacnii culimo fara badan oo kale ay qabaan inuu gebagabaysigu beddel ka yahay weysadiiba axkaamtiisao dhan uu qaadanayo wixii nasku kala saaray mooyaane midda labaad waxay leen waa tahaaro daruuro ahoo dee qadarkeedii ayuunbaa lagu qadaraya haddaba halkuu leeyahy likulli fardi sunnii baa baxayo inta uu doono ee markaa sunnaa buu ku tukan karaa salaadda janaasadana waxaa la raaciyaa xagga sunnaha la raaciyaa markaa wuxuuhi sheekhu wariddatun gaalow tubdilu waxay tubdilu way burin gebagebaysigii la tawadii weysaysigii ma burinayso jadid cusboonaysii tayamuman gebagebaysi likulli fardin salaad kasta oo farala gebagebaysi u cusboonaysiiyo laba salaadood faral hal gebageysiku tukan maysid yamsaxu waa masaxayaa duu jabiiratin kabnaha kii u saaxiibka ahaa bilmaayi biyo ayuu ku masixi maca tayamumin tayamuyo gebagabaysiaan lala qabo walam yucidhu soo celin maayo in wadaca calaa tahaaratin hadduu ku saaray walaakiin man mid calaa cudwi tayamumin xubin gebagabaysay la suuqan waxyaalahan lagu dhajiye jacala yeelay ayaa soo celin wa junuban qofkii jinaabada lahaa khayirhu doorgeli an yuqadima algusla maydhiga inuu hormariyo ow yuqadimu tayamuma ow yuqadima tayamuma ama tayamumka inuu horraysiiyo walyatayamam ha gebagabaysa muxdidun kii waysalaa id wakhtiga khasala uu maydhay calilahu xubinkiisa buka uma alwuduu'a waysada ayuu kammala dhammaystirayaa halkan sheekhu wuxuu inooga hadlayaa dhowr masalo waa masalada koowaade qofka loo yaqaano saaxibu aljabiira ama saaxibu aljabaa'ir waxa weeye qofka xubnihiisa mid ka mida jab soo gaadhay le'annuu xubnaha hadduu jab soo gaadho waa la kabaa oo wax adag ama alwaax ama qoryo ama biro ama nuurad iyo waxyaalo adag oo marka meeshii tabtay jabtay afka la isu saaro lagu qabto oo lagu taageero si arigu kala dhicin baa la saaraa jabaa'ir horta kuwaasaa la yidhaahdaa la suuqana waxaa la yidhaahdaa marka aanay jabin ee meeshii markaa nabar un ay tahay waxyaalahan goosaskan iyo faashdahan la saaro ee inta markaa meeshii dee la masaxo la hagaajiyo daawo lagu shubo dusha lagaga sii xidho ee markaa lagu ilaaliyo ee laga ilaaliyo waxaan dusha ka gaadhaya iyo diqsiga iyo waxaa lagaga ilaaliyana lasaa'iq baa la yidhaahdaayo waa isku xugun qofku hadduu jaban yahay iyo haddii markaas uu nabar ku yaallo oo uu dabeetana kabniiyihii ama lasaa'iqda iyo gosiga uu dul saaro wuxuu yidhi laba arrimood ayuu samaynayaa ama saddex arrimood buu samaynayaa mid weeyaane hortuu intii fayoobayd wuu maydhayaa markuu weysaysanayo ama maydhanayo intii fayoobayd wuu maydhayaa waa qodobka labaade wixii meeshan saarnaana dushuu ka masaxayaa waa qodobka saddexaade waanu gebagabaysanayaa saddexdaasuu israacinayaa markaa qofkii kabniyaha lahaa dhammaanteed biyuu ku wada masaxayaa marka ay dee xubnahan laga daharo qaato ee la maydhee weysadu gaadho ay ku taallo wixii kale lusuqaade ayana lagu dhajiyeyna markuu maydhaye intii markaa fayoobayd ayadana wuu masaxayaa weliba goorta uu masaxayo ka muxdidkaah waa markuu xubinka buka maydhayo oo xubinka ka gudbi maayo ilaa uu intii fayoobayd maydho oo uu masaxo una gebagabaysto laakiin qofka jinaabada lihi isagu maadaama aanu jidhkiisu tartiib kale lahayn isagu xilliga uu doono ayuu markaa ogsa ama gebagabayska horraysiin ama maydhiga ayuu horraysiin arrimahaana waxay u deliishanayaan xadiidka abu daawuud iyo ay warinayaan taariqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan xadiidka ninkii saxaabiga ahaa ee inta jaabir bin cabdillahi warinaya inta nabar madaxa kaga dhacay dabeetana ii jinaabooday ee ayagoo duulimaad ku jira yidhi war wax rusaamaya helaysaan oo aan ku gebagabayso ee yidhahdeen maya mar haddaad biyo karayso rugso kuma hayne intuu maydhay sidaa dabeetana ku dhintay waa kii nebigu sala allahu alay slam yidhi qataluuhu qatalahumlah alla ha dile way dileen innamaa shibaaulciyis alaa saluu id lam yaclamu war maxay u weydiin waayeen hadday garan waayeen jahliga daawadiisu waa su-aashee innamaa kaana yakfiihi xadiidka intiisa hore waa saxiix laakiin intan dambe arriman ka hadlaysa waana daciifiye waxa ku fillayd inuu gebagabaysto madaxiisana uu mare iyo khirqo saaro kadib uu masaxo jidhka inta kalena maydho xadiidkaa walow ha la daciifiyaba sanadkiisa qaybtaase laakiin saddexdan arrimoodba isagay ku sugan yihiin inuu meeshii wax saaraa ku fillayd buu idhi kadib oo iyada dusha ka masaxo jidhka inta kalena markaas uu maydho gebagabaysana anyatayn minuu gebagabayso maradana markaa meeshiina wax saaro kadib uu masaxo inta fayowna uu maydho haddaba waxay isweydiin leh maydhidda inta fayow la maydhayaa dee iyadu waa asalkii oo waa waajibkii oo fattaqullaha ma stadactum inta awooddaan ilaahay ka cabsada iyo waidaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma stadactum markaan wixii farayntaa kartaan kala kaalaya laga sameeyeyna qaacidadii ahayd almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur inta kuu sahlanaatay kaaga dhici maysa inta adkaatay daraaddeed ayada waa inta fayow gebagabaysigu isna wuxuu u taagan yahay meeshan ay ahayd in la maydho ee iminka kabnaha ama lisaaqadu saaran yahay ee aanay biyihii gaadhin halkaasuu gebagabaysiguna u taagan yahay masaxaadan dusha laga masaxaya maxay u taagan tahay iyaduna waxay leeyihin waxay u taagan tahay kollay wuxuu qabsanayaa kabninyahani ama balasarkani intii fayoobayd intii nabarka ahayd ma intii fayoobayd waxbuu ka qabsanayaa ila intii uun ku ekaanmaaye masaxaaddana intaas ayay u sii taagan tahay bay yidhaahdeen haddaba waxay leeyihiin qofkii intii fayoobayd maydhay ee maradii dushiina ka masaxay kabniyihii ama wixii la saaray gebagabaysay ee tukaday salaaddaa wuu ku tukaday ma soo celinayo marka laakiin waxa weeye waxau meeshalay tahaaro wuu ku saaray tahaaro wuu ku saaray oo waxay leeyihiin qofku marka waxaa la saarayo waa inuu isagoo weyse qaba hadduu jinaabo laha jinaabadii ka maydhay haddii uu weyse laha isagoo weyse qaba waa in la saaraa markaa salaaddaa ma soo celinayo laakiin hadduu isagoon weyse qabin waxaa isa saaro in alliyaaliya intay saaran day wuxuu salaad tukada wuu soo celinayaa ayay yidhaahdeen arrintaana waxay uga qiyaaseenuun xaggii masxu cala alkhufayn sow xadiidkii maahin dachumaa fa innii adkhaltumaa taahiratayni waxaan geliyaa iyagoo daahira iska daa oo dusha unbaa laga masaxayaaye masxulkhufayn waxaay bannaanayd marka gacan lugihii ayagoo daahir qofku weyse qaba u geliyo tanna kaas baan uga qiyaasanaynaa bay yidhaahdeenoo qofku marka uu saarayo meeshan xidhiga waa inu weyse qabaa haddii aanu isagoo weyse qaba saarinna salaaddaa uu ku tukado dha wuu soo celinayaa taasi waa mid waxa kaloo ayadana uu soo celiyaa bay yidhaahdaan haddii ay intii loo baahnaa wax ka badan qabsato taana aada la isaga jiro masalan markaa halkaa dhudhunku ku jaban yahay kollay halkii jabnaydun dee laguma ekaysin kara illaa haddii kale waxba qaban mayse labadii dhinac dhaafiyaa laakiin inta lagama maarmaanka ahee meeshaa lagu qabanayo uun waa inay ahaataa oo dhinac walba ama shan sentimitir ama laba ama saddex intii looga baahdo laakiin innaga waxaynu arkaynaa qofkii alaka jabanoo ilaa suxulka ilaa faraha la duubayo taasina wax loo baahan yahay maaha inta laga maarmaanka wayna haddii inta laga maarmaanka un la duubay oo qofku isagoo tahaaro qabana uu saaray dabeetana uu intii fayoobayd maydhay masaxay una gebagabaysay salaadaa ma soo celinaya haddayse ka badato salaaddaa wuu soo celinaya taasina waa masalo masalada saddexaad ee ayana uu ka hadlay waxa weeye marka lasoo aan la soo celinaynin salaadda lagu tukaday waxa weeye marka aanay acdaa'u tayamum aanay waxani saarnayn acdaa'u tayamum waa halkee acdaa'u tayamum waxa la wejigaa iyo labadaa gacmood ama ilaa mirfaqaynka dhan siday shaaficiyadu qabto ama siday qolyaha kale qabaan ilaa kafaynkan dheh waa inaanay intaa midnaba ahayn haddiise nabarku uu wejiga kaaga yaallo ama uu gacmaha kaaga yaallo oo ay wax saaran yihiin adigoo intii fayoobayd maydhay adigoo dusha ka masaxay adoo u gebagabaysay haddana soo celinaysaa bay dhahay salaadda maxaa yeelay waxay leeyihiin beddelkii iyo mubeddelkii labadiba waa naaqus markanay masalan lug ku taallay waxa naaqus ahaa un yacnii mubeddelkii ayuunbaa naaqusa weysada unbaa naaqus ahayd oo dee aan la maydhin oo biyihii aanay gaadhin intaa aanay gaadhinna inta nabarkana waxa u taagnaa gebagabaysiga inta fayowna waxa u taagnaa masaxaadda laakiin gebagabaysiga wuu dhammaystirnaa oo dee wejigii labadii gacmood baad uga dhammaystiratay iminka gebagabaysigana nuqsaan baa gashay oo dee waa kan wejigii qayb ka mida aanay ciiddi gaadhin ama gacantii lafdeedii ayaanay ciiddi gaadhinoo gebagabaysiga lafdiisii nuqsaan baa ku timi waana masale markaa madhabku aana isku waafaqsanay inuu haddii tahaaro lagu saaray acdaa teemu hataa ma yaanay ahaan culimada in badanoo madhabkaabaa qabtay inaan la soo celinayno masaa'ilka kale uu ka hadlaynu horena u soo sheegnay waxa weeye gebagabaysiga goormaa la gebagabaysanayaa ilaa waxaanu nidhi waa inuu intii fayoobayd maydhaa waana inuu ma dusha ka masaxaa waana inuu u gebagabaysaa gebagabaysigii waa goorma haddaba wuxuuna yidhi haddii qofku uu yahay qof jinaabo lehoo xadaa asqar qaba xadaa akbar qaba waa jinaabadii waa xaydkii waa nifaaskii waa saasoo kale isaga waxaa doorgelisaa inuu gebagabaysiga horraysiyo inuu tayammuka horraysiiyo li'anna qofku markuu maydhanayo jidhkiisu tartiib ma kala lahaa lugahaad ka soo bilaabi kartaa madaxaad ka bilaabi kartaa xaggan dhexaad ka bilaabi karta halkaa doontaad ka bilaabi kartaa isaga markaa waxa u furan inuu gebagabayso kadib maydho ama intuu maydho inuu gebagabayso laakiin waxa wanaagsan baa la yidhi intuu gebagabayso inuu maydhiga dambayso si markaa boodhkii iyo wixii biyuhu ay uga tiraan taasi waa masalo oo waa halkuina leeyahay wa junuban khayirhu an yuqadima algusla ow yuqadima tayamuma isagu kuu doonaha horraysay jidhkiisu wax tartiibu leeyahay ma jiro haddaba kan kalea hadalka joogaa walyatayaamam muxditun id qasala caliilahu uma alwudu'a kamala qofka isagu weysaysanaya xubnihiisii mid ka midana ay saaran yihiin kabniyihi ama lusuuqii wuxuu gebagabaysanayaa marka uu xubinkaa buka maydho tusaale ahaan wuxuu kaga yaallaa gacantaa bidix ayuu nabaru kaga yaallaa wuu iska soo maydhay kafaynki buu iska soo maydhay wuu iska soo luuqloo wejiguu maydhayaa gacanta bidig buu maydhayaa gacantaa bidix marka la joogo waa marka uu ku leeyahay gebagabaysigiina samee walyatayamam muxditun ida hasala caliilahu kan ayamaad ku horraysiinaysaa ayada taa khiyaar baad leedahay markaad gacantaa nabarka lahayd soo gaadho haddaad doonta intaad isqallajiso gebagabayso waana see wanaagsan bay yidhaahdaan kadibna gacantii intii fayoobayd maydh ma saxna haddii aad doonto intaad inta fayow maydho ma saxdana gebagabaysiga markaa samee kadibna sii sameeyo madaxii masaxoo dhegihii oo lagu imaydh le'annu maxaa taa keenay waxay leeyihiin qofkan weysaysanaya jidhkiisu xubnihiisani tartiib bay kala leeyihin lama kala horraysiin karo iminka lugaha haddaad maydho adigoon wejigii iyo madaxiis iyo gacmihii soo maydhin ma ansaxayo lugahaad maydha haddii aad gacmii maydho adigoon wejigii maydhin ma ansaxayo soo may ahayn waxay leeyihiin xubinkaa waxaad ka gudbi kartaa oo aad lugihii u gudbi kartaa marka aad xubinkaa dhammaystirto dahaaradiisii dahaaradiisina goormay dhammaystirmaysaa markaad intii fayoobayd maydho masaxda una gebagabaysato markaasaa xubinkaa dahaaradiisa ay dhammaystiran tahay oo lagui u gudbi kartaa laakiin kanoon dhammaystirmin waxay ka dhigan tahay adigoon gacantii maydhin inaad lagui u gudubtay marka waa halkay leeyihin walyatayama muxditun id kasala caliilahu uma alwudu'a kamala waa taa haddaba u fiirsama abyaadda wuxuuhi yamsaxu waa masaxayaa duu jabiiratin qofkii kabniyaha u saaxiibkaha bilmaayi biyo ayuu ku masaxayaa meeshii waa markay wax saaran yihiin maca tayamumin haddii aanay waxba saarnayn ayada waxa weeye keliya waa maydhidiyo intabayowoo la maydho iyo gebagabaysi oo masaxani ma imanayo ee waa marka ay wax saaran yihiin yamsaxu waa masaxayaa duu jabiilada kabnaakii u saxa bilmaayi buu ku masaxi maca tayamumin tayamum iyo gebagabaysan lala qabo dee intii fayoobayd in la maydhayana ayana waa dee hadal kuma jiro taa ayanu waynu ognahay walam yucidhu soona celin maayo salaadda iyo cibaadada uu ku tukaday in wadaca haddii uu waxaa jabiirada iyo kabnaha ku saaray calaa tahaaratin tahaariya waysaqabadu ku saaray walaakin man walaakin yucidu waxaa soo celinayaa man mid ayaa soo celinaya calaa cudwi tayammumin xubin gebagabaysi oo wejiga iyo labada gacmooda ka jecalayane lasuuqan wixii lagu dhejinaya kabniyihii ka xubnaha gebagabaysi oo wejiga labada gacmooda yeelay kaasi wuu soo celinaya iyo ka tahaaro aan ku dhigin wa junuban haddaba qofkii jinaabada lahaa khayirhu doorgele an yuqadima inuu horraysiiyo algusla may dhiga inuu horraysiiyo marka uu nabar ku yaallo ee uu nabarkana u gebagabaysanayo waxaa door gelisaa inuu gebagabaysi maydhiga horraysiyo ow yuqadima atayamuma ama inuu gebagabaysiga horraysiyo isagoo tartiib jidhkiisu male kuu doono horraysin karaa walyatayamam ha gebagabaysa muxdidun kii waysadalaa id wakhtiga qasala uu maydho cadilahu xubinkiisa buka uma alwuduu'a waysada ayuu kamalaa dhammaystirayaa wain yurid درسكينا قيبت سرالك إنه وجه والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجنا جبجبيسي سيبا قفقي مركا كبنيها أما بلستردا سارين بركيسه wuxuuhi sheekhu wain yurid hadduu doono min bacdihi gebagabaysigiisaas iyo intaafayow iyo masaxaaddii dabadooda fardan hadduu doono walxal maa axdada aanu xadasinoo weysadii aanay ka jabin falyusalli ha tukada in tayammama hadduu gebagabayso can xadain sawaun kaana tayamumu can xadain aw can jinaabatin midku doonaba ha ahaado waqiila waxaa la yuciidu muxditun wuu soo celinayaa limaa bacda alcaliili xubinka buka wixii ka dembeeyey ayuu soo celinayaa halkan sheekhu masale ayuu kaga hadlayaa masaladaasi waxa weeye qofkii ama kabniinyaha ama balastarka iyo lisaaqu u saarnaa ayaa ka soo qaadoo salaaddii duhur baa taagan intii fayoobayd buu maydhay meeshiina jabiiladii ama kabniga ama yacni balasarkiya dushu ka masaxay waanu gebagabaystay sidii uu isaga joogay uu isaga fadhiyey baa salaaddii casar u soo gashay isagoon xadasin oo aan weysadii ka jabin uu salaaddii duhur ku tukaday oo sidiisia ayay salaaddii casar u soo gashay muxuu samaynayaa waxa uu leeyahay gebagabaysi keliya unbuu la imanayaa dabeetana salaaddii casarna waa ku tukanayaa maxaa yeelay ama xadadgiisu xadad yar ha ahaada ama jinaaba ha ahaado midkuu doonaba ha ahaado gebagabaysi ayuunbuu la imanayaa wax kalese samayn maayo waxay leeyihin weysadii ayada ma burayso lama soo celin maayo weysada dhammayska tireen lama soo celiyo barhkeedna lama soo celiyo intanu maydhina xadadkiisii wuu ka kor noqday intan markaa kale ee aanu maydhina gebagabaysigaanaa ka nahimqado tahaaradiisi way dhammaystiran tahay laakiin maxaa keenay haddaba gebagabaysiga inuu soo celiyo gebagabaysigiisina ma jabin oo dee hadduu doono sunnayaal waa ku tukan karaa laakiin gebagabaysiga laba salaadood oo faralunbaan lagu wada tukan jirin jadid tayamuman likulli fardin tii unbaa meesha taalla intii fayawaydu maydhay wuu qabaa masaxaaddiina waa u joogtaa gebagabaysigun hadduu faral u baahdo gebagabaysi keliya unbuu la imanayaayo gebagabaysi aan isaga laba salaadood lagu wada tukan karaynin oo faralah marka waa inta hore ku leeyahay wain yurid min bacdihi fardan wamaa axdaa falyusalli in tayamama can xadain aw can jinaabatin qiilka waqiila yuciidu muxditun limaa bacda alcaliil qiilkan ay qoliyaa badanna ay xoojiyaan waxa uu leeyahay marka uu gebagabaysto xubinkaa buka wixii ka dambeeyeyna maydhigiisii ha soo celiyo xubinkaa buka wixii ka dambeeyeyna ha soo celiyo miaalkeennii soo qaado wuxuu ku yaalay nabarku gacantaa midig waxaynu nidhi wuu soo maydhay intii kale intii fayoobayd buu maydhay wuu masaxay waanuu gebagabaystay salaaddii casar baa u soo heshay isagoo duhur ku tukaday hadda wuxuu leeyahay intuu gebagabaysto ha soo celiyo uun xubinkan buka wixii ka dambeeye uun ha soo celiyo oo madaxa masiixiddiisa iyo lugaa maydhidoodii ha soo celiyo le'anna waxay leeyihiin maadaama oo xubinkan gacantan iminka dahaaradiisii ay dhammaystirmi weyday oo gebagabaysigii ilaa halkan aan loo gebagabaysanaya mar labaad in la soo celiyo loo baaday dee dahaaradiisii ma dhammaystirmayso mar haddii isagaana dhammaystir wixii ka dambeeyena ila tartiib baa laga maarmaahayana meeshay ka baxayaan mar hadday gacantii dahaaradeed dhammaystirmi weyday wixii ka dambeeyo madaxa masiixitaankiisa lugina meeshay ka baxayaane intuu gebagabaysto madaxii iyo gacmihii ha soo celiyo laakiin qiil bay ka cabireen qawiga siduu isagu sheeku inoogu wadaa waa kaa hore in gebagabis keliya in la soo celinayo wuxuu uhi wain yurid hadduu doono man khasala saxiixa watayamama wamasaxa min bacdihi intaa dabadii intii uu markaa dee waxa soo dhameeyuu markaa salaad faral inuu ku tukadee fardan faral kale hadduu doono wamaa xadaa walxaal maa xadaa aanu xadain hadduu xadao ka waran dee hadduu xadao wix oo dhan baad soo celin intii fayoobayd inaad maydhood si fiican u weysato inaad masaxdo inaad gebagabaysato walxaal maa xadaa aanu xadainoo weysadaan aanay ka jabin falyusalli ha tukado in tayamama hadduu gebageyso macnaha tayamum keliya ayuunbuu la imanayaa can xadaina wa can jinaabatin in tayamamada kuma xidhnaa waxa weeye sawaaun tayamama ama kaana tayamumuhu ahaya can xadain aw can jinaabatin midkuu doormaa ka gebagabayso wa qiila waxaa la yuciidu muxditun kii isaga weysada la'a xadadulasqarka qabay wuxuu soo celinayaa limaa bacda alcaliili xubin ka bukaa wixii ka dambeeyey maydhitaankiisa wuu soo celinayaa ayaa layidhi waman limaayin wa turaabin faqadaa alfarda salla uma mahma wajadaa min dayni fardan xaydu yasqudu alqadaa bihi fatajidun calayhi furidaa wuxuu uhi waman qofka limaayin wa turaabin faqadaa qofka biyo iyo camuud labadaba waayaa alfarda faralka xilligaa jooga oo keliyuu sallaa tukan uma mahmaa wajadaa goorta uu helo min dayni labadan fardan mid markuu ka helo xaydu meeshii yasqudu lqadaa'u bihi weliba qaduu ku dhacayo fatajdiidun cusboonaysiin baa furida calayhi lagu faral yeelay waxau leeyahay sheekhu halkan wuxuu inooga hadlayaa masalada faaqidu tahuurayn labadii shay ee wax daahirinayey ee biyaha iyo camuudda ahaa ayuu labadiiba waayey dee diyaaraddaabad la socotaa biyona waad ka weyday marka badda dhex quusayaad la socotaa meel baa lagugu xidhay oo dee gidaar naga hoos sibidhaysan baa lagugu xidhayoo middaba waad weyday meeshiiba raadaad baa maansheeye oo ciid qallalan ba waad weyday ama waxaad ku qallajisaba biyona ma hayso biyona waa wada gudheen qofka waxay yidhaaheen faaqidu tahuuraynka waxa waajib ku ah faralka inuu tukado alfardana waxaa laga wadaa bimacnaa faralka wakhtigaasumaa laga wadaa tu tagta iyo mid sunnaah iyo midnaba tukan maayo faralka halka xilligaa joog midka xurmat alwaqti baa la yidhaahdaa dabeetana markaa xurmatulwaqti ma tukaday wuxuu qallaynayaa ayuu dib u soo celinayaa labadooda markuu mid helo haddaba biyaha iyada hadalkama taagnee marka u horraysa ee uu biyo helo masalan ka soo qaadoo dhul buu u soo degay ama dhulkiibaa qallalay ama biyo ayuu helay intuu dhulkii ama waa la soo degay biyo ayuu helay intuu weysaysto ayuu dabeetana soo celinayaa salaaddii taa hadal kama taagna masalan diyaarad buu saarnaayoo dhul buu u soo degay biyo wuu waayey ciiddaa ama gebagabaysigaa wuxuu ku soo celinayaa hal miduun waataynu soo sheegnay haddii meeshani ay tahay meel biyo u qaalibahoo biyo in laga waayaa ay naadir tahay waxba ku soo celin maayo leannu salaaday hadhowta waajib ku tahay inuu soo celiyaa inuu haddana sameeyaa tii horuu tukaday oaba soo celinteedii haddana mar labaad mid kale ha tukado oo haddana ha soo celiyo macno ma leh ee gebagabaysigii camuudda wuxuu ku soo celinayaa un salaadaa keliya marka uu ka helo ciidda meel aan biyo u qaalib ahayn meel miyo oo kale ayaabuu markaa ayaabuu dee yimi ama yacni dee meel cidlo abaabuu ku xidhnaayo halkii baa lagu soo dayay waa meel aan biyo laga helin markaa uu soo baxaba intuu gebagabaysto ayuu markaa salaaddii soo celinaya wax dambana laguma leh leannu xaaladdaa hadduu marka horeba ku gebaysanaa salaadda ma soo celiyeen laakiin meel biyo u qaaliba marka horeba waa tayna hadduu ku gebagabayso salaadda ha soo celiya markaa meeshan uu ka helay camuudda hadday tahay meel biyo u qaalibu kolliba salaadda kusoo celin lahaa kusoo celin maayo waa intaa intuu labada bayd kaga hadlayaa wuxuu dhi waman qofka limaa'in biyo iyo wa turaabin faqada waaya sallaa wuxuu tukanayaa alfarda faralkaasunbuu tukanayaa waa faralkaa wakhtiga uma intaa kadib mahmaa wajadaa goortii uu helo min dayni labadan biyaha iyo camuudda fardan mid markuu helo weliba xaydu meeshii yasqudulqadaa'u bihi salaaddaa qaldaheedu uu ku dhici laanu dib u soo qaldeeyeen fa tajdiidun cusboonaysiinuu salaaddii ku cusboonayuu ku tukado ayaa furidda calayhi lagu faral yeelay markaa waysada ayada uma taalla xayu yasqudu alqadaa'u bihi waysada uma taalla waayo markaad biyo ku weysato dee meel walo joogtaba salaaddu way ku dhacda ee waa camuuddii uun camuuddii haddaad ka hesho meel salaadda lagu tukado qallaheedu dhici lahaa oo masele meelaan biyo u qaalib ahayn oo kala tahay waad ku soo celin haddii laakiin meel biyo in laga hela ay qaalib u tahay oo qofka caadi ugu taymamaba salaadda uu soo celin lahaa iminkana waxba ha ku soo celin ile kolley haddana mar saddexaad baad soo celinaysa haddii kale baabulxaydi xaydkii ayuu u baab yahay wanifaasi walistixaada ayaa iyaduna la socotaa dhiiggaa caadada iyo dhiiggaa dhalmada iyo dhiiggaa dhabar furanka xayd unbuu yidhi labada kalena way soo hoosgelayaan axkaamtiisa ayaana qaaliba musanifiintana waxaa ku ceeba baa la yidhahdaa intuu wax tarjamaystay inuu ka hadli waayo laakiin intuu wax tarjamaystay inuu ka kordhiyaa dhib ma laha xaydka asayaalaan bay dhahan waa dareerka xaal alwaadi bimacnaa ugu socdo sharci ahaanna waa dhiig dabeeco haweenada ilmogaleenkeeda halka ufogufo ka yimaada xilliyo gaara iyo iyadoo caafimaad qabta ayuu ka yimaadee wax cudur ama cilladi ay keento maaha istixaadadu ayadu waa dhiig ka yimaada cirqi iyo xidid furmay oo isaga markaa xanuun iyo cillad baa keentaa nifaaskuna waa dhiig markaa riximkan iyo ilmogaleenka ilmuhu ka soo baxo ka yimaada markaa wuxuu idhi sheekhu imkaanuhu min bacdi tiscin waalaqal yowmun walaylatun wa akharu alajal khamsun ilaa casharati waalghaalibu situn wa ilaa sabcatun tuqaaribu wuxuu idhi imkaanuhu suurtagelkiisu min bacdi tiscin sagaal dabadii bay ahaatay walaqalu inta ugu yarina yowmun waleyla habeen iyo maalin weeye wa akharu alajal muddo inta ugu badan khamsan shan ilaa casharatin maca casharatin toban la jira weeye waalghaalibu sida khaalibkaayna situn waa lix wa ilaa haddii kale sabcatun weeye tuqaaribu ay taqriiban ama tuqaaribu u dhow haddaad doonta dhe waxaa sheekhu halkan leeyahay xilliga da'da ugu yar ee ay suurtagal tahay ruuxa dumari caado inay hesho waa sagaal sannadood oo qamariya ugu dhowaan waana istiqraac iyo tatabuc iyo raacid iyo dabagal dumarka ay culimmadu ku sameeyeen le'annoo shayga aan daabidiyo kooba sharciga ku lahayn luqada ku lahayn wujuudkiiga sida jirta iyo curfiga iyo caadada ayaa loo noqdaa imaamu shaafici ayaa wuxuu yidhi dumarka aan maqlay ee ugu degdega badan xagga caadadu xilligu ka yimaado waa nisaau tihaama sagaal sano ayay ku xaydaan waana taqriib bay yidhaahdeenoo haddii ay ka horo marta iyadoon sagaalkii u dhammaystirmin muddo aan xayd iyo duhri u waasac noqonaynin xayd buu noqonayaa inta ugu yar ee uu ka socdaana waa habeen iyo maalin afar iyo labaatan saacadood dee afar iyo labaatankaa saacana mar waxa uu u bodhayo maahe yacni intaasi qoyaankiisa iyo dareenkiisa ay arkarta waa inta ugu yar wixii intaa ka yari waa damulfasaad buu noqdaa inta ugu badanna waa shan iyo toban maalmood habeenadood in lala qabo sida qaalibka dumarku yahayna waa lix ama waa toddoba taasina waa istiqraa' iyo tatabuc iyo dabagal lagu sameeyey waana masale aanay maadaama aanay nas lahayn culimmadu aanay isku waafaqin iyo madaahibtu ay ku kala duwan yihiin imkaanuhu suurtagelkiisu min bacdi tisci buu aday walaqalu inta ugu yarina yowman walayla habeen iyo maalin weeye wa agharu lajal muddada ugu badnaa khamsun ilaa casharatin maca casharatin waalghaalibu sia haalibkiina sittun waa lix wa ilaa haddii kale sabcatun lix haddaan noqona toddoba noqonayo tuqaaribu oo u dhow oo yacni taqriiban adna nifaasi nifaas waxa uu yidhi laxdatun waa ilbiniqsi situuna lixdan aqsaahu halka ugu markaa dambaysa weeye walghaalibu arbacuuna haalibkiisuna waa afartan in cabara alagara hadduu intaa ugu badan dhiigu ka gudbo wastadaama uu daa'imuu joogtoobo fa mustaxaadatun weeye xawat aqsaama ama axkaaman ayay koobtay waxaa sheekhuu leeyahay nifaas iyo dhiigga dhalmada waxa ugu yar laxda kutubta qaarkoodna waxay ka cabbireen maja waa tufid uu wax yaroo ilmogalaanku soo tufan weeye madheerta dabadeed wax yaroo soo dhacan weeye ama laxdiyo ilbidhiqsi weeye ila waa kuwa ilaa ilmo qallalan baabay dhali kartaa bay yidhaahdaan inta ugu badan ee markaa uu ka socdaana waxa weeye waa lixdan sida ay qaalibka yihiin dumarkuna ee saxaabiyaedku ay sheegayeen xilligii nebiga markaa afartan inay fadhihi jireenna waa afartan markaa wuxuu ku xidhan yahay waxa weeye waa dhiigga yacni dadka qaar kutubta akhriyaan waxay ku odhanayaan yacni hadday shan cisho iyo toban cisho iyo macnaha waxaanu fahmin markaa kitaaba maja ama laxda ayaa ugu yar hadday intaa ku daahiroodo cibaadadii o dhami waa ku waajibaysaa hadday toban ku daahirooda waa ku waajibaysaa macnaha afartan uun tirsan mayse eh waa dhiiggaasun intuu socdo haddaa wuxuu uhi sheekhu in cabara alagara intii ugu badnayd xaydka oo shan iyo tobanah ama nifaaska intii ugu badnayd oo lixdana hadduu ka gudbo wastadaama oo uu daa'imo yacni dhiig joogtaana uu noqdo fa mustaxaadatun haweenayna mustaxaadaa la yidhaahdaa haweenay dhabar furan uu ku dhacay weeye xawat aqsaaman qayba ayaanay koobtay ama axkaaman waa xadatd daa'ima baa la yidhaahdaa haweenaydu way ku tukan oo way ku soomaysaa oo marka ay markaa tukanaysay intay dee istijooto oo ay markaa bahlaan markaa iminka ay isticmaalaan ee loogu tala markaa hore cudbi iyo mare iyo ayay markaa isticmaalaysaa ay markaa isku xidhaysa isku gufaynaysaa dabeetana way tukanaysaa wixii markaa inta ay tukanaysa ka yimaada si qofkii kaadiu ka socotay salaaddeeda waxba ka yeeli maayo dahaaro kastabana salaad kastabana sidaas ayay markaa u samaynaysaa markaa wuxu uhi famustaxaadatun weeye xawat aqsaaman ama axkaaman ayay koobtay oo ilaa toddoba ayay u qaybiyaan oo insha allahu tacaala kutubtaa waaweyn baynu ku arki doonnaay mid waxay dhaheen mubtadi'a mumayisa yacni waa gabadh markaa mubtadi'a hadda unuu ku bilaabmayoo laakiin way kala garanaysaa way kala soocaysaa oo xaggii midabkii waa dhiig madow baa nebigu dhiigi caadada ku tilmaamay waa dhiig urlabuu ku tilmaamay waa mumayisa way kala soocaysaa waa mubtadi'a khayru mumayisa waa miduu hadda ku bilaabmay laakiin ma kala soocayso waa muctaada mid caado u lahayd mumayisa oo kala soocaysa waa muctaada khayru mumayisa waa mid markaa caado soo lahayn jirtay laakiin aan kala soocaynin iyo mutaxayira muxayira ama mutaxayira tii wareertay ama tii wareerisay faqihii masaladeeda ka hadlayey markaa waxaa dhaha naasi'atin lilqadri waalwaqti waxay ilowday wakhtigii ay heli jirtay iyo qadarkii heli jirtayba waa mid ama naasiya lilqadri qadarkiiba ay ilowday ama naasiyatun lilwaqti wakhtigiibay ilowday toddobadaasay markaa u qaybsamaan fuqahaduna siday u wadeen ayaa waxay ka dhigeen dee wax la yacni la yaab leh oo iska daa ragga dumarku aan fahmaynin saas daraaddeed waa kii labadii xelo wey minhaajka ra'at idaa ra'at halkuu baabku kaga hadlayey markay wadeen wadeenay fahmi waayeen buuhi akhwaan adugu miyaad xaydaa horta markaasuu annama xayde haddaba wuxuu isku dhaji buuhi maxaabayna geliyeba baxarkiisa maxayna geliyey mar haddaan haddana aynan aan lahayn inagada cid dhaliya marka hadduu doonada ha wadada islaamaha akhrisaane markaa wuxuu uhi adna nifaasi nifaas waxa ugu yeehay laxdatu waa ilbiriqsi situuna lixdana aqsaahu inta markaa ugu dheer weeye waalghaalibu sida haalibkana arbacuuna waa afartan in cabara alagsara hadduu ka gudbo intii ugu badnay xaydka ama nifaaska oo wasadaama uu daabo fa mustaxaadatu weeye xawad waxay koobtay aqsaaman ama axkaaman lam yanxasir ma koobmin agsaru waqti tuhri tuhriga inta ugu badani ma koobmin amaa aqaluhu fa nisfu shahri bilniskii weeye uma aqalulxamli uurinta ugu yidhi sittu ashhurin lix bilood weeye wa arbaculacwaami sannada afarina aqsal agariya inta ugu badan halka ugu dambaysa weeye wa sulsu caamin sanna suluskiina haayatu tasawuri halka lagu suuraya halka ugu dambaysa weeye wa haalibulkaamili kii dhammayskiisa haalibkiisa tisca ashhurin sagaal bilood weeye wuxu uhi sheekhu lam yanxasir akar waqti tuhri duhriga iyo intay haweenaydu caado ka daahir ahaan kartaa male xad waxaaba la arkaa inaanay gabadhu xaydinba fii cumrihaa mar inay xaydona waa la arkaa bay dhahan culimmadu marka inta uu ka maqnaan karaa ama ay daahir ahaan kartaa xad male intee ugu yar intay daahir ahaan kartana waa la yidhi weliba waa ka dee laba xayd u dhaxeeya waa shan iyo toban maalmood baa la yidhi le'anno markuu xaydkii noqdo intii ugu badnay shan iyo toban inta ugu yarna shan iyo toban bay noqonaysaayoo bishii caadiya duhri bay u qaybsantaa uur inteebaa ugu yar uur inta ugu yari waxa weeye lix bilood waxay ku soo baxday masaladani xilligii cusmaan ibnu cafaan ayaa waxaa la keenay ruux dumara oo markii la guursaday lix bilood ku dhashay markaasuu yidhi gabadhani mar hadday muddada intaalee ku dhashay uurkani wuu ka horreeyey guurkanoo waasaaniya waa inaynu dee gabadhan la rajmiyaa saxaabadii busal ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi ilaahay wuxu uhi wa xamlu wa fisaaluhu alaauuna shahran ilaahay wuxu uhi ilmaha inta caloosha uu ku jirayo iyo ka gurintiisu waa soddon bilood aayad qur-aan oo kalena wuxu uhi wa fisaaluhu fii caamayn ka gurintiisu waxa weeye laba bilood ee waxaan laba sannadood haddii ay ka gudhintii markii hore ilaahay soddon buu iskaga dhigay uurka iyo ka gudhinta wuxuu iskaga dhigay soddon bilood marka aad laba sano ka jarto maxaa soo hadhay lix bilood baa soo hadhay soddonkii markaad laba sano ka jarto oo dee midkiiba labaiyo toban bilood uu yahay waxaa soo hadhaya lix bilood taasay markaa ijmaaca ku noqotay saxaabadii oo laga istimaaday aayaddo saasaa markaa lagu laxdataanubay raaciyeen laxdat alwadi iyo laxdat alwadci ayuunbay raaciyeen inta ugu badan ee xamli iyo uur ay haweenaydu calosha ku sii jartaana waa afar sannadood waana istiqraac ayaa la arkayo imaamu maalig iyo imaamu shaafici iyo ayaa markaa masaladaa tilmaamay oo yidhi waxaa nala jaartay maxamed ibnu cajlaan nin la yidhaahdo abu cabdillaahi alqurashi almadani nin iqaadii yacnii siqaaru taabiciin nin hiqaahoo taabiciinta kuwii ugu yaryaraa ka mid ahaa oo markaa masjid nabowgeena markaa duruusba ku lahaa ayuu ahaa haweenaysaa nala jaartay buu idhi gabadh run iyo nin run sheega aba isqabay saddex ilmood ayay laba iyo toban sannood ku dhashay uur kasta afar bilo afar sanay sidii jirtay buuhi marka qaarkood waynu aragnay saddex san iyo qaar sidoo iyagoo ilkale ay dhalaan waynu aragnay anba waan arkay qaar uu ka qubmo oo markaa iska sidaa markaa ku jiraana waynu aragnaa wuxuu yidhi qaayada sanad sanad suluskii sulus saddex noo sanadka marka loo qaybiyo afar biloodina qaayadda iyo halka lagu suurayo halka ugu dambaysa weeye boqol iyo labaatan maalmood waa sidii xadiidku tilmaamayay midkiin dee abuurkiisiy wixii lagu abuurayay caloosha hooyadii ayaa lagu ururiyay afartan maalmood nudfo ayuu ahaanayaa intaa kadib afartan kalena calaqu noqonaya afartan kale mudquu noqonaya intaa kadib ayaa marag loo soo diraya markaasuu ruuxdii ku afufaya in lagu suureeyana markaa waa sulusa caamkaa mi ilmo dhammaystiran sida u qaalibkeena waa sagaal bilood oo dee sida ilmaha dhammayska tirani oo ku dhashaa inta badan waxa weeye sagaalka bilood lam yanxasir ma koobmin agaru wakhti duuri intay gabadhu daahiraanaysa intiisa badani ma koobmin amaa aqaluhu inta duuriga ugu yari fa nisfu shahrin bil barhkeed weeye uma aqalulxamli uurinta ugu yidhi sittu ashhurin lix bilood weeye wa arbaculacwaami sannado afari arbacun min alacwaami aqsal agari agtarkiisa inta ugu dheer ee ugu dambaysa weeye xagga uurka wa sulusu caamin sanad saddex loo qaybi meesho afar biloodii gaayatu tasawuri halka lagu suurayo halka ugu dambaysa weeye wa qaalibulkaamili ilmo dhammaystirana qaalibkiisiyo siduu badan yihina tiscu ashhurin waa lix bilood bilxadafi salaata maca tatawufin xarim walilbaaliqi xamla misxafi musxafi qasan walufdu masjidin lilmuslimi وبالحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع بالرؤية والمس بين سرة وركبة هل كان وحو الشيخ إنه قليا وحياليه كحيران نقوني قف يحدث الأصغر كا ويسدر كيشنا بيسرا يقف يعضل عز الخيط وعي بالحدث يحدث جي يراي ويسرا أنتي xarim waxaad ku xaaraam yeeshaa sababtiisa asalaata ku xaaraam yeel maca tadawufin dawaafidna lala qabo walilbaaliqi wacala albaaliqi waxaad ka xaaraantinaysaa xamla almusxafi kitaabka qur-aan qaadidiisa iyo wamasuu taabashadiisa wa maca dilarbacati afartan la jirkeeda liljunubi cala aljunubi waxaad ka xarimtaa iqtiraa bacda aayatin aayad barhkeed akhrinti bacdi aayatin qastan uu akhrino walubdu masjidin masjidku nagaadigi lilmuslimi cala almuslimi ka xaaraantinimee waxaa sheekuu leeyahay qofkii xadadka yaraa waxa ka xaaraan ah arrimo kow salaad baa ka xaaraana waxaa yacnii waana ijmaac qofku hadduu markaa la yaqbalo salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada gacdidiisa ahayn laa yaqbalu lahu salaata axadkum idaa axdaa xataa yatawada ilaa inta uu ka weysaysanayo salaaddii janaasadii khudbadii jumcada iyo sujuud tilaawiya shugrigana way raaciyaan waxa kaloo ayana ka xarana dawaafid uu beytkiiya kacbadii dawaafo liannahu sala la sl nebigu waa u weysaystay waxaanu idhi khuduu canii manaasikakum iga qaata acmaashiina xadiidkii kale ee ay warinayeen asxaabu sunanka qaarkood nixbaan iyo xaakim iyo ay warinayeen dabaraaniyo waxaa isagana tira bacda asxaabu sunanna waa loo tiriyay atawaafu bimansilati salaa ilaa ana allaha axalla fiihi nutq dawaafku waa mansilo salaadooda kale laakiin hadalun baa ilaahay xalaaleeyey qofkii hadlaa khayr mayo wax kale ayuu ku hadlin ka saddexaad iyo ka afraad ee ka xaaraantahay waxa weeye kitaabka qur-aana qaadidii iyo taabashadii mar hadduu qofku qaangaar yahay laa yamasu ila almutaharuun macnaa taaban maaya yay taabanin kuwa markaa mutahiriinta dee dahaaro qaba mooyaane waa khabar bimacna nahyi walan yamasu lquraan ilaa daahir qur-aanka daahir mooye cid kale yay taabanin difigaasoo isagana la ansixiyey qaadidiisuna dee waa ka sii xeel dheer tahay markaa taabashadii oo waa qaadid iyo taabasho wada jira weeye taana iyadana lama oggola kaasi waa qofkii xadadka yar qabay kii xadadka weyn qabay isaga waxa ka xaaraana afartaa wuxuu idhi wabilxadasi xarim waxaad ku xaraam yeeshaa bilxadasi xadadkii yaraa asalaata ku xaaraam yeel maca tadawufin dawaafidna lala qabo walilbaaliqi waxarim cala albaaliqi waxaad ka xaraam yeeshaa xamla lmusxafi kitaab qur'aana qaadidii waa masawiya taabashadiisa wamaca di larbaci halkaa dariska inoogu joogo wallahu aclam